ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa daraawiishta maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo howlgalla kanana kooxda argagixisada al-shabaab waxay ciidamada amniga ka sameeyeen saacadii aan soo dhaafnay deegaano hoostaga degmada bardaale ee gobolka baay howlgalkan waxaa si gaara ciidamada uga sameeyeen deegaanka toos weyne iyo tuulada buule yuusuf oo qiyaas bardaale u jirta siddeed iyo toban kilomitir saldhigna u ahayd kooxda al-shabaab howlgalka waxaa si gaara ciidamada uga sameeyeen deegaanka toos weyne iyo tuulada buule yuusuf oo siddeed iyo toban kilomitir u jirta degmada bardaale waxaana halkaasi saldhig u ahayd kooxda argagixisada shabaab ciidanka xoogga dalka ayaa gacanta ku dhigay hub iyagoo goobtaasi ku dilay afar ka mid ah kooxda shabaab mid ka mid ah saraakiisha xoogga dalka iyo guddoomiyaha degmada bardaale maxamed isaaq arcase ayaa ka warbixiyey howlgalladan
nimankii nabaddiidkahay muddooyinkunba araada dhibaato kahay ya meeliyo fadhiyan ya ka weerarni sida hatiisii baragahaytan alaabtiyo lah ku gaadi goryaalsho nkiyaraan hata miidyo la haragay afar qof miidyo wal haragay dhaawac badanna qaban waana ho ilaahay roobba mukuheraan beryaalkun may dhibaato badan kawadana tooswiin inio dadka gaalaysyan hata isheedadaasan unisan tukiisyan awalba islaagmahayn walsaase guraha ayaga ya korgam initan yadeen dhiina diidadii ya howlgalkaastan suubi waan walka guulaysidii maalmalku heri doon insha allaahu maamulka degmada oholiyada eedga anwinkujaysideedyedalayaanka mahadnagaan waana ma ku heri doon haddii ilaahay raalganagada oo wal diinta muslimka ku baxsanka suubi yahay lang muslim hay ahlu tawxiid hay oo leeying een een hata islaang nagadaasan hata ashaada siinga wadaan walaas baa inuu beenin leefadaan insha Allah ta'ala ilaahay guulay farmiina indiraan oo bilaahay een tan dareerta wargalkum saatan bilaa wadiyo deegaanadaasna sidii hayt leehadaas ma si insha Allah ta'ala si hata qalbi joogay managadaas dhammaan ciidamada walin kuma hadnagay howlgalkii suubiyaan insha Allah ta'ala nimanka cadowka wali ku dhimatay ilaa afar qof inta dambiijo hubkula ku furi dhaawac joon ilaa ay hata xawaal barbaari buu barakaya ya baawrtool la qaadan in sheegahay ciidamada hatiba shaqo kama qoyin insha Allah ta'ala wali nin qorsheysan in labaad ku barood oo nimankaas cadowka degay inuu bar tilmaamaysan dhammaan shacabkan walinka baaqanayo nimanka khawaarijda oo dalkii diinta ku duulan isku reeba iyadeedan ka faraxsanay ciidamada muddo koowaad iyo madalmaad kuma hadnaga geesiyaasha howlgalkii ha soo biyaan nimantu cadowka dhammaan koonfur galbeed ee Soomaaliya walinka baaqanaya iyo nimantun diilaawyaalka dad ka dhibaateeya af Soomaaliya ka haystaan afna dad markuu difaac karo telefoon dad markuu difaac karo dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka koonfur galbeed walinka baaqanaya iyo ciidamada amniga garablasi nimantun khawaarijda oo waqti joo dhamaaday in wadanka lagu sifay iyadeedan maasanta wasalaam yunus duraan cali warbaahinta qaranka muqdisho